wasiirka wasaaradda amniga gudaha ee xukuumadda soomaaliya cabdirasaaq xasan maxamed oo ka hadlayay weeraradii xalay lagu qaaday hoteelada weheliya iyo siyaad ee magaalada muqdisho ayaa waxa uu faahfaahiyey khasaaraha ka dhashay weeraradaasi iyo siday wax u dhaceen waxa uu sheegay wasiirku in tira ahaan markii la isku geeyo kooxaha soo weeraray labada hoteel ay gaarayaan labaiyo toban ruux waxaana uu xusay in marka loo eego khasaaraha ka dhashay ay gaarayso ilaa iyo saddex ruux oo ku dhaawacantay iyadoo aanay jirin sida uu sheegay wax dhimashaha oo weeraradaasi xalay ka dhashay waxaa lasoo weeraray hoteelka weheliye iyo hoteelka siyaad oo halkan ku yaala kooxda ubus oo nabaddiidka ah waxa ay wadeen oo ahaa inay ummad soomaaliyeed oo markaas soomaaliyeed oo afurkooda u socda inay waxyeelayaan uma sii joogin waxay sameeyeen oo keliya inay ayaga ku baaba'aan meesha hoteelka weheliye haddii aan idinka siiyo warbixin kooban toddoba qofood ayaa soo gashay toddobadiina meesha ayaa lagu dilay wax shacabka soomaaliyeed oo ku dhintay ilaa hadda lama hayo hoteelka siyaad sidaasoo kaleeto ilaa shan qofood oo laba ka mid a isqarxiyeen ayaa soo galay saddexdii kalena waa la dilay wax shacaba oo ku dhintay haba yaraatee ma jiro saddex qofood ayaa ku dhaawacmatay dhaawacoodana waa dhaawac fudud waxaa wasiirku uu mahad celiyey ciidamada ammaanka ee la dagaalamay kooxihii xalay weerarka soo qaaday waxaana uu xusay in mahad gaara ay u jeedinayaan isagoo dhinac kala sheegay in xaaladda ammaan ee magaalada muqdisho ay aad u wanaagsan tahay
mahad gaara inuu soo jeediyo ciidamadii caawa ka qayb qaatay ciidamada gaashaan gaar ahaan oo hoteelkan sugay amnigiisa xaqiijiyey in hal qof oo shacab soomaaliyeed aan waxba lagu gaarsiinin mahad gaara oo gooni ayaan rabaa inuu u jeediyo magaalada amnigeedu waa sugan yahay annaga wasiirka iyo taliyaasha waa soo ogeyna inta lugdan ku imaanay shacabkana wax qalqala iyaysan gelin amnigu waa wanaagsan yahay saas ayaan rajaynaynaa inuu kusii socdo ilaa bishan ramadaan ay nooga dhammaanayso insha allah al-shabaab ayaa sheegtay weeraradii xalay lagu soo qaaday hoteelada siyaad iyo wehliya ee magaalada muqdisho waxaana shabaab ay sheegeen inay jiraan khasaare ay geysteen